الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل waxaa inoo socday ama baab baan dhexda kaga jirnay dheeraa oo dee xalayna waxooga aan kaba imni caawano bal haddii aan ka wada gaadhsiin karno isaga baabkan insha allahu tacaala aan isku dayi doono inuu baabku dhammaado baabkan imaka inoo horeeya waana sidii xalay aan soo aragnay uno waa umuurihii bal caawo waaba kasii koobnaanayaayoo tii baabku inooguba bilaabmay adduba iyo almusafati iyo alxantam iyo annaqiir taasun baaba axaadiid kala duwan ha noqotee baabku uu noqon doonaayo waa baqaayadii xadiidka hore ama axaadiidii aan soo maray xalayna bal inaan idhi bal habeenka dambe ama casharka dambe aan waxoogaa yar raacin doonaa casharkaa dheera aada u dheeraa waa in laba cashar ku dhow baan xalay carabka marinay waa xamaadin kolley xadiidkii inoogu dambeeyun duruqdiisii waxaa meel kuba sugnaa muslim yihi xadaثna mansuur وsulayman وxamaadun markaas sulayman اlacmash iyo mansuur ibn muctamir waa dad kitaabka aada uguba badan axmed ibn abi sulayman ayaa xalay un kuba sugnaa bal waa maqruun oo cid buu la socdaaye keligii wuxuu ka wariyey ma aha xalay intan ka soo sheegayna waxay ahaydba inuu dee nin faqiiha yahay oo cilmigan fiqigana aqoon aada u durugsan uba lahaa abu xaniifa sanado badan buu la joogay sheekhiisiiba weeye bal taas baan idhi kolley muslimna meeshan maqruunkaa mooye wax kale kuma laha bal cibaaro xaafid baan in yar ku yar joogsanayaa iyadoo kolley dee dhici karto kol haddaan imaka in badan rijaashiga taa wadnay dee barhkini kitaabka taqriib inuu ama u laamo ama uu haystaba waana cibaaraad kolley kusoo noqnoqdo cibaaro kuba soo noqota oo dee kolley bal ujeeddadoodu waxay tahay un si aan cibaarada u yar ogaano daarka habeenno kalena cibaaraad kaloo la mida inaan soo yar qaadano kol haddii aatan kitaabka intiisii badnayd ay tagtay taraajimtana ay ama rijaashana ay roon tahay bal wixii inaan ilmaam u yeelano xaafidna xajar baa wuxuu ka cabiray imaamkan waa imaam ah xagga fiqiga markaan jaanibka eegna xadiidka maahe صduq lah أwhaam وrumiya bاlإrjaaءi min alkhamisa waa cibaaradiisi waa nin rubadana ninkani saduq waa dee alfaada tacdiilkay kaa mid tahe laakiin waxaa dhici karta isaga agtiisa martabada afraadba inay noqoto dabdi iyo itqaan ma tilmaamayso dee xaggii cadaaliya taasun bay tilmaamaysaa weliba wuxuu raaciyey lahu awhaamu qaladuu leeyahy ama awhaam ujeeddadu markuu xadiidka warinayo waxaa kaluu sii raaciyey warumiya bilirjaa'i waxa lagu sheegay rumiyaduna waxa lagu ganay lagu sheegay alirjaa macnaa inuu murji'a kaba mid yahay waa cibaaradu siday tahay min alkhaamisana uu ku khatimayo waa taabiciintii raggii ugu yaryaraabay ujeeddadu tahay oo dee sida anas oo kale iyo waa soo gaadhay o adugu waa dee midadhkii ugu dambeeyey saxaabada dadkii laba kulmay arkay bal marka ayn xagga ayn lahu awhaamta xaafid hadduu saa yihi yaxya bnu maciin oo aada u mutashadida iyo nasaa-i oo isna dee kolley dadka lagu tiriya inuu jaanibkaa kuba adadegiyay iyo cijri ha ka yar dabacsanaadiyo qolooyinkaasi waa siqay ka cabireen manaa intan way dhaafiyeen dahabina meelo dee kol waa cibaaraad kolley taskiye weyne iyo ammaan weyne uguba sugan tahay buu kaba cabiray imaam mujtahida inuu yahayna waa sheegaan bal waxaan leeyahay kolley waxaa jirta raggii isagu marka ujeeddadoodu waxay tahay uun fiqiga marka la eego imaam buu ku ahaa ama mujtahid buu ku aqoon aada u sarraysa u lahaa laakiin xadiidka markay noqoto heerka uu fiqiga ka joogay adugu iyo heer ku dhowtoona xagga xadiidka kamuu joogin laakiin arrin baa jirto oo raggii hore fuqahada ahaa quruuntaa hore dad xadiid badan maqlay bay ahaayeen xadiid badan xifdiyey bay ahaayeen laakiin markay wadiifadoodii daa ay ahayd iyo waxay aada ugu dadaalayeen inay u sugeen fiqi iyo istimbaadkii lamay mid ahayn raggii xufaadda ahaaye iyagu xadiidka u banbaxay aada u itqaanka badnaa lamay mid ahayn laakiin sababtuna waxa weeye hadday kutubtooda wax ka warinayaan kitaab xadiidka ugu qorin sida kitaab baan qaadanaynaa waan aqriyaynaa ninkii tasxiifayana ha tasxiifiyo kii bal dabdinayana haba dabdiyo iyagu taasi may jirin axaadiidii ay maqleen bay korka ka sheegayeen marka xaggaa iyadoo dabdigoodii jaanibkaas dee jaanib kale uga batay oo yidhaahana xadiid iyo fiqina qaaliban dee inuu labadaba maqaam sare ruuxu ka wada gaadhaa korkaba iskaba adkaataa bal raggii horena waxoogaa baa laga helayey bal raggii mutaakhiriinta ahaana dee naadir bay ahayd baa la yidhaha soo dee ciraaq iyo rag amsaashiisa mooyaane wax labadooda hagaag wada kulansadayba kolley waa iskaba yaraydeen waxaan leeyahay dee axaadiistii marka ay korka ka sheegayeen ayaa iyagoon say fiqiga u dabdiyeen u dabdin sa raggan kale ugu banbixeenna aan ugu banbixin xadiidka iyo ilaalintiisa iyo dabdintiisa ayaa waxa ay korka ka sheegayeen baa qalada kolkol iyo akhdaayo waa xifdi aani aada u dabdina maaha inuu kitaabkiisa iyo waxyaalaha qaladku kuba sugnaa markaa rag badan oo raggaa hore kaba midi rag berigii dambe muxadisiintii waktigii dambe kolkol bay axaadiis ay wariyeen ay kaba badnayd si uu dahabi yidhaaho oo axaadiis kuwani ay muxadisiintii ay kuway wariyeen wax ka badan bay wariyeen laakiin waa jaa raggaa hore muxadisiintaba fiqiga say dee fuqahadan bay kolkol ugaba aqoon badnaayeenba taasi bal markaa waa jaanibkaasun weeye awhaamtu waa xagga dabdiga cibaaradan baan uga jeedaa warumiya bilirjaa qolooyinkiina taqriib khaasatan iyo kutubta taraajimta daalacanaya waa cibaaro soo noqnoqota rag badan oo raggan kitaabka inoogu suganna cibaaro kuba timaado weeye rag xadiidka uga itqaan badan sida miscar ibnu kidaam iyo ragle waa cibaaro ay kuba sheegaan marka irjuhu horta isagaa dee idlaaqaad kala duwan bay noqotay muctazila qolooyinkuba idlaaqayay wixii aan de dadkaa kabiirada aan gaalayn oo kale murjia odhanayeen ama dadkii ahl alkabair odhanayey dee taxta almashi ay kuba sugan yihiin iyagu naar bay uga goynayeen dadkii kolley dee ahla sunana daaifo daaifo aada u madmuuma oo lahayd kar hadduu ruuxi iimaan lagaba helo macsiya waxma yeeleyso oo raggan imika ruwaadda nin waxaa qabay aynaan kuba garan ahayn oo raggan ka mid maaha raggan imika ay taa yidhaahaan waa laguba idlaaqay laakiin waxaa jira nooc kale oo irjaa ka mid ay ka cabireen irjaa lfuqahaa si uu dahabi ka cabiro raggii fuqahada ahaa irjahoodii oo macnaha waxa weeye dadkaasi bal matalan muxadisiinta oo kale ama ahlulxadiid imaanku waxay lahayn waa qowl iyo dee ictiqaad iyo camal marka acmaashan salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo acmaashan oo dhami ee musama aliimaan iyo iimaankii bay qeyb kaba midta ay kuba jiraan rag fuqahaa aima waxay qowlkoodu ahaa si abu xaniifa iyo aljumlata min fuqahaa ilkuufa oo kale in ay dee kala qaadaan oo iimaankii ictiqaadkii iyo qowlkii ay kaba dhigaan laakiin ay acmaasha ka saaraan musama aliimaan acmaasha ay kaba saaraan marka ahlalxadiidna ama qolooyinkaasi ciddii acmaasha ka saartay musama aliimaan ee iimaankii aan markaa kaba saartay oo dhan bay dee murjia ay kuba idlaaqayeen waana kolley tan xamaad iyo bal dee waasa daxawiyada marka hadalka uu markuu soo naqlinayo dee kaba soo naqlinaya abu xaniifiya asxaabtii ama cibaaradiisuba waatay ahayd oo musama aliimaan daxaawiyada waa ka saara acmaasha uu kaba saaraa caqidada daxaawiyada haddaba markaa xaggaa khilaafkoodu ayaa markuu tarjamada maxamed qabanayo siro calam nubala oo mujaladka shanaad ayaa wuxuu ka dhigaa dahabi inuu khilaafku khilaaf lafdiya yahay maxay tahay wuxuu idhahaa irjaha dhibaatadani waa kuwa leh laa yaduru maca aliimaani macsiya kaas baa ah waxaa madmuumka dadkan ahlucilmiga ka mid a dee ay lagu kalsoonaye wax laga wariyana cid qowlkaa qabtaa mama jirto ee kan wuxuu leeyahay waa xagga tasmiyadu sababtu waa maxay qolooyinkan iyagu musamal iimaan ku daray acmaashii haddii acmaashii lagaba tago dee fisqi inay yidhaahaan mooyaane ruuxu camalkan uu kaba tegay buu ku gaaloobayaa ma laha oo waa tan oo dee acmaashii sidan kitaabuliimaanba kuba soo maray dadka ahlalkabaa'ir ama camalkii waxa weeyaan kama dhigayaan iyo waxyaa dembigii in ruuxu kuba kufirayo waa qowlkii khawaarijtiya bay taasi ahayd qolooyinkan musamal iimaan kaba saaray acmaashiina camalkii dadkii way ku boorinayaan dayicitaanka la dayacanay inuu fisqi keenayo wayba matalan way qabaano fisqi buu keenayaa dee waxa weeyaan xaggii kalena dee kuma gaalaynayaan oo taxta almashi ay iyaguba odhanayaanoo xagga marka la eego natiijada iyo simaarta kaba ratimaysa ayuu u leeyahay waaba khilaafku lafdi un weeyaanoo ma ku darnaayo kuma darna mooye laakiin xaggii camali marka la eego kuwana camalkii ka tegiisii kumay gaalayn ciddii kaba tagtay kol haddii dee ictiqaadkii iyo iimaankii jire dee waa haddii dembi iyo macsiyo kabiiro ay kuba dhaceen oo hadhow dee taxta almashi ay noqon hadda ay kaba toobadkeenin kuwan musamil iimaan aan kuba darina camalku haddii laga tago waa sahlan yahay oo fisqi iyo waxyaale ma keenayo may odhan iyaguna fisqi buu keenayaa bay leeyihin waa ta uu leeya waa markuu halkan qabanayo cibaarade bal adigu tan waxaan leenahay qolooyin kala duwan oo culimadan iyo aimadan kaa mida irjahan ay ku sheegaan ee warumiya bilirja waa nooca irja alfuqahaa weeye oo ah inaanay musama iimaan acmaashii kuba darahayn e waxaa kaloo jirta iyaduna dawaaiftaa kaba mid ahayd in dee iimaanku marka la eego xagga ziyaadada inu camalkii u ziyaadiya ama u kuba nuqsaanmitaa si wax iimaanka asalkiisu aanu dee isbedelin oonu ziyaadin oon nuqsaamin qowlkoodna u haayo bal waa jaanibkaa irju ee maaha irjihii madmuunka bacnaayaa loo qaadan baan leeyahy irjahaas ahaa laa yaduru maca aliimaani shay oo ruuxu wuxuu doona ha sameeyo kol di iimaan lagaba helay dembi waxyeelaya maba jirto kaasi waa nixlo xun oo aada iyo aada u madmuum ah oo bal matalan taas oo dad ahlu cilmigii ka mid ahaa toosnaayo qowlkaa qabayna imaka aynaan garanahayn bal waa intan lahaa aanu isku yar baraarujinaynay muslimna halkan uu kaga suganyay waana maqruun waana xamed ibn abi sulayman koley alashcariyi baa nisbadan u yimaada male aabihii baa mawlihii ama mawaalidii abu muusa alashcari kaba mid ahay waa m waa mawle maha dee carabki carabtii dh markaa sariibka ahayd ama iyagu dhawadkaa ma ahayn taas iyada waa mid nin kalea isna jiray sumamat ibnu xasin alqushayri oo ka yar dambeeye kaasi wuu inoo soo noqon doonaa oo bal waxa weeyaan ma sii dheeraan doono sidaa daraaddeed habeenkaasaan yar eegi doonaa wuxuu uhi markaa muslim raximah اllahu taعaalى xadaثna yaxya bnu yaxya qaala akhbarana cabaad bnu cabaadi can abi jabrata can ibni cabaasi xaam وxadaثna khلف بن هiشhاm qال xadaثna حmاad بن زaيد عan أbي jabrةa qaal samعت بن cabاasi kole xadiiku waa xadiidka kitaabuliman bilawyadiisi aynu kuba soo maray waa xadiidkii wafdigii reer cabdilqays oo dee isagu intii aada u dheerayd horeyn iyo duruqda qaar xaggaasay kuba horeeyeen laakiin waa wixii awciyadan wax lagu nebidsada ku tacalluqsanaa buu qeybtaasi laakiin xadiidkaasoo ah saas buu raqamkan toddobiyo toban uu markaa imaka halkan ugu raqamaysan yahay xadiidku xagga ruwaaduna cid iyada cusubi ma jirtee waxa weeyaan dee abujabrana waa nasr bnu cimraankii aynu marar horeba soo aragnay wuxuu yihi markaa samictu bna cabaasin yaquulu qadima waxaa yimi wafdu cabdilqaysi reer cabdilqaysi wafdigoodii baa yimi rasul calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi dee isagoo waxyaalo kale oo dee markaasi amray acmaal iyo waxyaale iimaankiiya wixii raacayay anhaakum ama dee intuu iimaankii amray dee waa wixii uu uguba fasiray iimaanku wuxuu yahay bal matalan anhaakum waxaan idinka nahiyayaa can idubbaayi wa can ilintibaadi fi dubbaa baashaa qarciga ama dubbada ina wax ku nebiidsataa iyo wlxantami wاlnaqiri wاlmuqayar waa intii xalayba inagu soo noqnoqonaysa caawana inagu soo noqnoqonaysa bal caawa casharka waxaa inoogu sugan alfaadahan oo alfaado kaleo iyaguna carabiya ibnu cumar kuba fasiraya iyadoo taa la weydiistay muqayarna waa wixii almadliyu bilqaar weeye wa fii xadiidi xamaadin waxaa kuba sugan xadiidka xamaad jacala waa yeelay oo ujeedadu xadiidka abu jabra الضبعي ayaa xadiidka iبن cabaas kaba warinaya abu jabrana laba nin baa ka kala wariya labada dariiq mid waa cabaad iبnu cabaad الmuhallabi midna waa xamaad iبnu zayd markaa riwaayada hore ama laftiga inoo dhami kii cabaad iبnu cabaad can abi jabr ahaaye xamaad iبnu zayd in yar baa farqi yar baa jiro waa kan wuxuu hi jacala wuxuu yeelay makaana الmuqayari almuzafata oo muxuu yihi can اdubaai wاlxantami wاlnaqiri wاlmuzafati waana isla miduno siftiga iyo qaarkii oo isla mid waa wixii la marmariyey kaas weeye weelkii la mariyo ama xantanka hala mariyo ama dubadii ama wax kale hala mariyo xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna caliي bn musiri can الshaybaniyi can xabiibi can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala anahu qaal wa xadiidka ibnu cabaasun ee hore dariiq kaleu leeyo laakiin abujamre iyo aanay kaba warinayn shaybaanna waa ninkan inoogu soo noqnoqday habeenadan be abu isxaaq shaybaani sulaymaan xabiibkana xalayba waan soo haynay sanadku isagoo san ayaynu soo aragnay qeybta dambe shaybaani waa xabiib ibn abi thaabit weeye maaha xabiib kaleo inoo dambeeya marka wuxuu yihi ibnu cabaas qaala nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuu nahiyey can idubaai dubada nafteeda ma waa in wax lagu nabiidsado iyo wlxantami wاlmuzafati wالnaqir waxyaalahaasna de inay mansuukiin way inoo dambeeyaan horena waati aan waxoga soo ogaanay adoxe aakhirkeed xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mxamed بn fudayli can xabiib bn abi camrata عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس قال أنه قال فaلxaبيiبka hore xaبيب بن أبي ثابت baa nidhi oo waa nin kitaabka kusoo noqnoqda oo caalim ahaa irsaal badan buu leeyahy haba yidhaahee ninkaas shaybaani kaba warinayo dee casharkii xalayba waa inooguba sugnaa ama maanta xaبيب بن أبي cمrhan سعيد بن جuبير markaa xaبيibkii kale laba sameeye waa nin kale o kaas xaبيب بن أبي ثابت baa nidhi waa nin riwaayo badan cilmi badan bal mثalا ama ninkan xabيib بن abi camra waa nin isagu koley aad bay dabaqada isugu dhow yihin oo mid waxaan leenahay waa aqraanuun labada nin walow ka hora hadduu khaamiso xaafid ka dhigay kan saadise ka dhigo si cid saxaabo u arkayaan ma jirin haba soo gaadhe abu cabdillaahi baa kunyadiisa la yidhah alximani waxaan u yimaadaa alqasaab qasaabna waa laxaam waa ninka hiliblaa weeyo mala waa xirfadiisii waa nin iqa horta axaadiidiisa yar muslimna xadiidkanunbu ku leeyahay haddaba wuxuu uhi can saciid bn ibni jubayri can ibni cabaasin qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam can idubaai wاlxantami wاlmuzafati wاnaqiiri intaasi waa intii riwaayada hore baan kusoo aragnay maxaa soo kordhay waa an yukhlada in lagu daro albalaxu balaxi bizahwi zahwi lagu daro zahwiga waati aynu casharkii hore kusoo haynay casharkii xalayna qeyb dhan waxaa kaba ahayd khaldigan ama timir iyo busri laysku dari rudab iyo busri laysku dari zabiib iyo timir layskuba dari taanahy oo nidhi bal iyadoo labadan shay oo mid kastaa dee uu suubado in iskaarkaba yimaado markuu muddo khamiiro isku darkooda quwo ziyaado ah ama dee shiddo iskaaroo dhaqso ah ayay faa'iideynayaan tan baa nahyiga keentay laakiin haddii layskuba daro oo aan wax iskaara aanay lahayne casiir iyo biyo macaan ay yihiin iyada taasi akar ahlilcilmi iyo jamaahirtooda way banaantay qolooyin nahyiga san u qaatay oo isku dar kaba diida xataa ayaan u noqoninba xaalo iskaarna waati aan xalay soo sheegnay markaa zahwiga iyada waynu soo maray albalaxna kollay busri baa inoo horeeye balax waa markan timirtoode marka ugu horeysa dalci ubaxi haddana midhii baa guntamaya iyadoo ay cagaaran yihiin ay akhdar yihiin dee markaa shay kastaaba midhuhu ay curdinkayiinay siday kuwa bilaabmaan intaani aada weliba u adkaan ama aanay gaadhin xaddan busriga waana xaddan zahwiga oo zahwigu waa markaa uu wixii casaado cawlaade uu soo bislaanayo xataa haddii la iibiyayo geedka kuba suganba inta badan aafo waktigaa way ka badbaadeeno ay banaan tahay oo dee nahyigaaynu kuba soo maray in uu nahiyey himaartii xataa tuziya ama xataa tazuwa in la iibiyo bal markaa balaxu waa waktigaa hore ee welina ay aad aanay u wada adkaan xaddan busriga aanay gaadhin waa martabo ka horeysadoo timirtii lamtuna way fadxisan tahay haddaba labadaas kan inta la soo gooyo kan isagu soo bislaanaye rudaboobayaba waa waktigaa rudabku kaba yar horeeya ee uu rudaboobayo laakiin uu bilaabay inuu rudaboobo labadooda inta laysku daro laysku googooyin biyo lagu daro lagu markaa lagu dhigo taas oo kale waa khaliidkii aynu soo maray uu nahiyey xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna cabdالرaحman بن mahdiy can شhucbaةa can yaحya الbahraniي kole de axaadiisu ku isku midkaa yihiin de si aan xala yeelaynun ba kolley arrintu noqon meel meel mooyaane qaala wuxuu ihi yaحya الbahrani samictu بna cabaasi وxadaثna mحamed بن baشhaari qala xadaثna mحamed بن jaعfari qala xadaثna شhucbat can yaحya waxay taala bn abi cmara waxa weeye can yaحya abi cumara can ibni cabaasin qaala xadiidku waa kii uun waa duruqun baa inoo soo korodhay waxa inoogu jira cidda kale o dhan waa wada garanaysaa maan filayaayo waa dad intaasoo jeer iyo boqolaal mala ina soo mara yaxyahan albahrani horta albahrani nisbadu waa reer albaharaa la odhanayo qudaaco kaba mid ahayd waa oday magacii weeye dee qabiilo odaygeeda ama ninkay ka beer ka soo tafirantayba ahaa oo bahraa oo qudaaco kaba miday nisbadu to markii dambena magintooda badani ximsay degeen ba yidhaaheen magaaladan dee suuriya ku taale akhbaartaba kuma jirta ninka markaa waxaa magaciisa yaxyaa la yidhaahaa halka dambe waxaa dhacay yaxya ibni abi cumara waa isagii uun aniga nuskhadayday horta taasi ku sugan tahay waana nuskhooyinka muslim barhkooda waxa dhacay weeye oo nuskhooyinka muslim barhkooda waxa dhacay amayn waxa weeye laakiin nuskhooyinka qaarna waxaa dhacay yaxya abi cumara sawaabkuna waa yaxya abi cumara ibnudu ma jirto macnaa nuskhooyinka qaar muslim bay taasi dhacday in badanna yaxya abi cumar baa dhacday markaa maaha ina abi cumar maahae isagay kunyadiisa abu cumar laba yidhaah markaa tan iyada kolley sheekuba raximah llahu tacaala qolooyinkiina sharaxaya arrinkaa uu sheegayaaye iyada tani maaha in wa sawaab maahae sawaabku waa yaxya abi cumar in la yidhaah magaciisana waxaa la yidhaha yaxya ibnu cubayd oo waa ninkii yaxya albahraani uun nin kale maaha yaxya ibnu cubayd baa la yidhaah cubaydkuna ma idaafaysna oo cubaydullaahi iyo cubayd ma aha ee ma idaafaysna yaxya ibnu cubayd baa la yidhaha abu cumar albahraaniyu waa nin reer kuufa waa ninkaa taabicigeeda ibnu cabaas wax ka wariyey waa dabaqadii zuhri iyo qataade iyo dabaqadaas wey waa siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho taqriiba wuxuu ku yidhaha saduuqun min araabica laakiin iyadoo xadiidkan aanu isagu dee rijaasha aanu ahayn bukhaari laakiin isagoo xadiid qabanaya fatxulbaari dhexdiisa waa kitaab ulashriba meelahan aan kuba sugannahay dabacaadkii hore kitaabkana waa mujaladka tobnaad ayaa laakiin wuxuu ka cabira huwa axad hiqaat macnaa xaafid ibnu xajar hadalkiisaa kala duwan taqriib markay tahay waa saduuqun min araabica laakiin fatxulbaari waxaa ku sugan axad ahiqaat oo dadkii lagu kalsoonamayay waana waxyaala de kolley ama ijtihaad isbedele haba noqoto ama wax kale xaafid ibnu xajar haddii dee aada loo tatabuco fatxulbaari oo kale majmuuca la helayaa xukunkii iyo sidii uu kuba sifeeyey fatxulbaari iyo wixii uu ku sifeeyey taqriib ay kala duwan yihiin tarjiix bay isaga baahan kartaa keebaa la horreysin karaa waa la odhan karaa laakiin malaa taasna aqoosha culimadoo lala eegay noqonaysaaye se cibaaradiisii waana cibaaradan leenahay halkan bu munaasib kuba tahay waaxda hiqaato bal waa nin hiqaaho waayo malaa shan ibnu maciin iyo rag kale gayr waaxid min ala'ima ayaa tawhiiqiyey muslim xadiidkan waa ku leeyahy xadiid labaadna waa inoo soo socday intan aan ashribo ku jirno ama ma dheeraan doone xadiidkaasuu dhowr gool celcelin doonaa dambe ee kan dee isaga halkan aan kuba dhaafayna bal waa nin saasa weeye nisbadiisana waa taan soo sheegnay can ibni cabaasin qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam can اdubaa'i wالnaqiiri wاlmuzafati xadaanaa yaxya bn xadiidkii ibnu cabaas waan ka baxnay imaka xdثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana يزيد بن زurيع عan التymiي وسulayman xa وxadثna yaحyى بن أyuba qال xadثna بن curayaةa qال أخbarana سulayman التymiي waa taymiي waa kan magaciisii laynoo dhameeyey عan أbي نdرة عan أbي سacيidi أna رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم نhى waa نahiyey عan الjar wa عan الانtibaadi في الjar in wax lagu nebidsado jalxadihi ama jiraartii ayuu nahiyey oo waaba kan can iljari maha jalxaddaa laysu diidayay wa an yumbada fiihim wax lagu nebiidiyo oo ama timir ha noqoto ama zabiib ha noqoto ama isku darkoodiiyo inta dee biyo iyo waxyaalahaas lagu dhigo muddo ay kuba jiraan ay dhici karto marka dambe in wax lagu sakraamayaba ay noqdaan taa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahiye can iljarina imaka halkani waa jamcu jaratin horena maxaan usoo aragnay casharkii hore aljiraar waa laba jamacun jaratun oo imika markaa waa dee mufradkii iyo jamcii ay ta'da udhaxaysa uun oo ta'dii un laba gooyo sida naklatun iyo annakl iyo namratun annaml jaratun iyo aljar aljiraarna waa bal matala markaasna waxa weeyaan kol haddii tan idlaaqeeda sa uu imaam nawowi leeyahy raximah llahu tacaala anwaacu ljiraar oo ama xantamkii khudriga akhbarka haba noqota ama kayrkeeda way soo gelayaan hadal ibnu cabaas ama xadiid kale oo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyana way noo soo socdaan biidn illahi tacala waan arki doonaa kolley waxyaalahan waxaan ogaanay markii horey ahayde in dadkii uu rasuulka ilaahay ufasaxay weelkay doonaan inay ku nebidsadaan xadiidkii adii aynu soo marray janais baan kusoo marray haddana daaxi baan kusoo marray imikana waa soo celin doonaa waa xadiidkii buraat bn xuseyn taas baa inoo dambayso waxyaalahani waa markii hore waa dee la nasakhay walo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo aad moodo inay qowlkaa horan kuma sugnaayeen xadaثna yaحya بن أyuba qال xadaثna بن culayaةa qال أخbarana سacيid بن أbي caruubata عan qataadaةa عan abi nضرةa عan abi سacيidi الkhdriyi أna rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waسلم nahى عan الdubaaءi والxantami والنaqiri والmsafti وxadaثnahu mحamed بن muصنى qال xadaثna mعaad بن هiشhaami qال xadaثnii abi abi wa هiشhaam bsawاي عan qataadaةa bhada الإsنaadi isnaadkii qataadna o عan abi nضر عan abi سacيid أن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم نahى أn ينتبd fذakra مثlه marka isagu xadiidkii hore qataade سacيid بن أbي caruba ka wariyay هisham dasawaي riwaayadiisan wuxuu ku sheegay xadiidkaa hore riwaayada سacيid ahaa mid laba mida e lakiin de cibaaradii hore نahى can الdubai hadday ahayd halkana نahى an يuنtabada ay soo gashay macnuhu muxuu noqonaya lafdigu kolayna aimada qaarkood waa siday kusoo saareen نahى an yuntabada fi الdubaaءi والxantami maha cibaaradii canti ma imanayso nahى an yuntabada maxay fi الdubaaءi والxantami والنaqiri والmsafati وxadaثna نصr بن calيi الجهضمي qال xadaثnii abي qال xadaثna المصنى yعni بن سacيidi ana in hore usoo maro can abi الmتawakil xalayna waan soo haynaa cali بن duaad ama dawd عن أbي سعيidi qال أنه qاaل نahى رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahay waa nahiyey can shرب cabid lagu cabo waa nebiidkii weeye في الxantamati والdubaaءi والنaqiri waana intibaadkii iyo in wax lagu nebiidsado markaa nebiidkaa la cabo وxadaثna abubكر بن أbي شhaybةa وsuraيج بن yuنuسa وlفظ لأbي بكri qاaل xadaثna marwan bnu mucaawiyaةa can mansuur bni xayaana can saciid bni jubayr mansuur bni xayaana habeen dhaweyd waan soo haynay qaala wuxuu yihi markaas saciid ibnu jubayr ashhadu waxaan markhaati furayaan anigu marad ka ah qirayaan caddaynaya weeye cala bni cumara wabni cabaasin ina cumar iyo ina cabaas korkooda aan dee kuba furaya on ka caddaynaya annahumaa shahida inay iyagu markhaati kaceen macnaa ay sheegeen ay caddeeyeen أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نahى عن الdubاءi والxantmi والمسfti والنqيr waa xadiidkii inoo socday xadaثna شhaybان بن فروq qال xadaثna jarيir yعnي بن xاazimi qال xadaثna yعlى بن xakيimi عan سacيid بن jubayri qاaل sألtu waxaan weydiiyey بن cmر ina cmر can نبيd الjar waataan lahayn jaمcu jaratin oo waa jiraartiiyo waxaa dhoobada laga sameeyo nebiidka wixii lagu nebiidiyey ayaan ibnu cumar weydiiyey ibnu cumarna isagu inay taas la nasakhay muu qabin isagu suudee ibnu cabdilbari tamiidkiisa uu kuba yidhaaho faqaala wuxuu yidhi xarama rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay uu xarimay nebiid aljari waa jiraarta nebiidkeeda faataytu ibnu cabaasin saciid baa wuxuu yihi waxaan u imi ibnu cabaas oo faqultu waxaan idhi alaa tasmacu miyaanad maqlahayn oo mayaanad maqlin maa yaquulu wuxuu ku qowlaya ibnu cumara ina cumar waxaan uu yidhi qaala wuxuu yihi wamaa yaquulu muxuu ku qowlayaa wuxuu yihi muxuu yahay qultu waxaan idhi saciid baa leh qaa'ilku waa saciid qaala ibnu cumar wuxuu yihi xarama rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam nabid aljari faqaala ibnu cabaasin ina cabaas baa wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay ibnu cumara ina cumar xarama rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm nabid aljari faqultu waxaan idhi qaa'ilku waa saciid ibnu jubayr wa ayu shayin nebiduljari ayu shayin shaygeebuu ahaaday nebiduljari jariga nebiidkiisa kolle nebiidkii waa garanayaa aljari buu doonaya tafsiirkiisa ama jiraartani muxuu yahay kaa isaga nebiidkiisa uu rasuulka ilaahay xarimay waa jarigaasi ama jiraartaasi maxay yihiin faqaala markaa ibnu cabaas wuxuu yihi kulu shayin yusnacu min almadar maaha nooc gaara maha si dee xadiidka aynu soo marray waataan lahaynba in wasfigan in alxantam markaa alakhdar ama alkhudr may ahayn wasfi ixtiraaziya waa sii badnayd uun marka wuxuu leeyahy shay kastoo laga sameeyo dhoobo madarna waa jamcu madaratino waa adiinun wax kastoo dhoobo laga sameeyaaba jariga weeye markaa kaa weelka caynkaas ee dhoobada laga sameeyey in wax lagu nebiidiyo oo taas uu xarima rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kolley ciladaasna waa taa aan marka horeba soo sheegnay waa kasaafadan hawo aanay gelayn dhaksaay wuxuu khamiirayaan aan la ogaanahayn iyadoo ay wixiiba isbedeleen oo xadoo lagu sakhraamayo ay gaadheen tan baa dee adigu mancintu ay ahayd xadaثna yaحya بن yaحyى qaal qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cumara ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama khadba الnaasa dadkii buu u khudbeeyey fii bacdi magaazihi waa magaazidiisii oo laynooma soo magacaabin gaswadaasi tay ahayd ee barhkood oo ujeedadu isagoo safarba ah daba jooga gaswi kuba jira ayuu rasuulka ilaahay dee axkaamtii kale shareecadana waa u cadaynayay oo ayuu khudbeeyey qaala bnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi faaqbaltu markaan arkay rasuulka ilaah hadlaya oo taagan ayaa waan soo qaabilay naxwahu rasuulka ilaahi xaggiisii baan usoo kacay fansarafa rasuulka ilaahi baa gadoomay hadalkiisii ama khudbadii buu dhammeeyeeyey qabla an ablugahu intii aanan soo gaadhinba rasuulka ilaahay uu dhammeeyey hadalkiisii fasa'altu waan weydiiyey dadkii xaadiriinta ayo joogo maada qaala muxuu yihi rasuulka ilaahay baan idhi qaaluu waxay yidhaaheen nahaa uu nahyeeyey an yuntabada in lagu nebiidiyo fi dubaai dubaa iyo walmusafat iyo walmusafatku waxyaalaha in wax lagu nebiidiyo uu nahiyey waana xadiisyadii horeynu soo mareen laakiin maxay tahay wakti safara gaswa uu ku jiro ayuu dadkii intuu u khudbeeyo arrinkana gaadhsiiyo markaa وxadثna qتaybaة بن رمح محamed بن رمح بن مhاaجir عan الlayث بن سacd xa وxadثna abورabيiع وabو kamiri qاal xadثna حmاad labadana ninkay wataan waa حmاad بن زayd iطلاaqاni xa وxadثnii زhayر بن حرب qاal xadثna iسmاعيل waa ina culaya ma ina ibrahيم جamيiعا xaala yihiin جamيicana wuxuu wadaa waa حmاad بن زayd iyo iسmاعيل بن ibrahيم can ayuba labadaasi ayub bay ka wariyeen waayo ayub baa dadka kale la sinaanaya kolley uslubkan oo kale iyo bal duruqda san oo kale xadiis ibnu cumara naafic dadkan oo san uga warinayana marar kala duwan baynu kitaabka dee axaadiis kala duwano lakiin duruqda ay tan tahay ayaan kusoo aragnay waxadaثna bnu numayri qaala xadaثna abi cabdالlahi bn numayr qaala xadaثna cubaydالlahi xa وxadثna بن المثنى وبن أbي cمر عن الثقفي عبدالوهاaب عن يحyى بن سعيid xا وxadثna محaمد بن رافع qال xadثna بن أbي فudaykin qال أخبرna الضحاaك يعnي بن عثمان xا وxadثnii hاrون الأyلي qال أخبرna بن وهب qال أخبرnii أsامة كل hؤلاء عن ناaفع raggaasoo dhami ناaفع bay ka wareen كل hؤلاaئna waa أyوب un ka soo qaadiyay intii ka dambeysay أyوب cubaydاللahi بن cمر yaحya بن سacيid iyo ضaxاak بن cثmaan iyo usamaة بن زayd waa intaas oo dhan waxaa kasoo horeeye oo kasii horeeye maya marka hore layth بن sacd waa intaas dee waxaana riwaayadii inooga horeysayna waxay ahayd ba malik بن aنس can naaficin can ibni cumare raggaasi waxay ka wada wariyeen kulu haulaai can naaficin can ibni cumar bimili xadiiثi malikin xadiiskii malik oo kale xadiiska malikna waa taas khudbana way kuba sugnayde nahaa an yuntabada fi dubaai wاlmusafat walam yadkuruu may sheegin raggani fii bacdi magaazihi ilaa maalikun wa usaabato macnaa ma sheegin jumladan ah fii bacdi magaazihi malik iyo usaama mooye macnaa ragga badan baa naafic xadiidkii ka wada wariyey markaa imaam maliki isagu wuxuu yihi rasuulkii ilaahay khadaba الnaasa fii bacdi magaazihi in usamaة bnu zayd alaythina saa waa yihi qolooyinka kale khudbada mooyaane inay fii bacdi maqaazi ay ahayd oo dabad la joogay iyagu may sheegin xadiidku laakiin de waa lafdigaa horeyn soo maren waxadaثna yaحya bnu yaحya qaal akhbarana xamad bnu zaydi can haabiti qaala haabit اlbunani weeye qultu libni cumara ina cumar baa waxaan ku idhi nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam can nabidi اljari rasuulki ilaahay uu nahiyey in markaa waa istifhaam baan qadaraynaayo annaha ina ibnu cumar buu weydiin yahay miyuu nahiyey istifhaamtii way noo qadaran tahay hamsadii un dewey rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam can nabid اljari horena waa taa xarama nabid aljari isagoo jasminaya in usoo aragnay qaala haabit baa wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi ibnu cumar qad zacamuu way sheegteen daaka arrinkaas oo saasaa la yihi ay yidhaaheen qultu waxaan ku idhi annaha oo de uu istisqaa daraaddeed annaha bal inuu isagu ka maqluu doonayaa canhu rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam qaala qad zacamuu daka bal in waa zacamuu daka macnuhu waxa weeyaan dadkii waxay yidhaaheen qaala naasoo halkan imaka rasuulkii ilaahay baa nahiyey oo zacmiga wuxuu uga jeeda horta qowl muxaqaqa sababtuna waxa weeye hadal baatil ama hadal aan la hubin ugama jeedo oo waxay noo deeta inoo caddaynaysa waa kii laftigiisii hore xarama rasuul llahi salى اllahu alيه waslm ay nooguma sugnayd qolooyin kaleon haabit ahayn oo xadiidka kaba wariyeyna inuu isagu rasuulki ilaahay uu bal matalan kaba wariyey nahyigaas way inoo dambaysaaba horena xaramaan soo marray marka maxay tahay zacamuun waxaa laga yaabaa dee awqaadda qaarkeed inuu isagu bal imaka daahirku tan si waxaanu kaba maqlina dad kale ay uga soo naqliyeen waana sida xadiidkan imaka aynu kaba soo baxnee duruqda badan lahaa ee dariiqii weliba silsiladii kuba yimi silsilatu dahab malik can naafic can ibni cumar dee dad kale maalik way la wadaagsadeene ahayd dadkiiba waxay markuu weydiiyey ayay yidhaaheen taas oo kale marka xasuura meesha ahun dee isagu bal maalintaa marka la eego kolla ee kol hadduu hubay waa u joogay saxaabadii baa uba sheegay ee waasidadii baan u sheegayno waa jasminayey awqaadda qaarkeedna waa kan waasidada sheegayeyba inzacmigana wuxuu ga jeedaa waa qowl muxaqaqa horena waa tiyan xataa ee dhowaana aynu arrin saasa kuba soo maray kitaabkana meelo hore waynu kuba soo maray in qowl muxaqaqa laguba idlaaqay aanu ahayn waxaan la hubin oo dee uu banaan jiray laftigan zacmigu xdثna يحيى بن أيوب qال xdثna بن عlية qال xdثna سلaيمان التyمي عن dاوس qال qال رجuل markii hore haaبت bay ahayd imika waa dاوس اليmاني ama dاوس بن kayسان wuxuu yihi qال qال رaجuل nin baa yihi isaguna u fadhiya لبن cمر ku yihi haabitna ma odhanayno waa haabit walow bacda shuraaxa yidhaaheen oo waxaynaan u odhanayn waa haabit dee haabit waa taa aan aragnay qowlkiisii inuu ku yihi qad zacmuu weliba markuu ku celcelina qad zacmuu lahaa kan isaga muu odhan ninkan jawaab kaley noqoto labadii jawaabood baa kala duwan walow aan wax kaliya ku wada xambaarayn oon si aan amaan jamcinan qaala rajulu libni cumara anahaa miyuu nahiyey nabiy llaahi salى اllahu alيه waslm can nabid اljari qaala nacam haa buu yihi marka labadan jawaabood oo kala duwan oo midna uu yihi qad zacamuu daaka markuu ku celiyey midna uu nacam yidhi baynaan haabit ugu wada fasirayn ninkana ee nin kale weeye uma qaala daawusun daawus baa wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay inii anigu samictuhu xadiidkan waan maqlay minhu hadalkan jawaabtan minhu min ibni cumar anaa ka maqlay وxdثnي محamed بن رافع qال xdثna cبدالرزاq qال أخbarna بن jurayج qال أخbarnي بن طawuس عن أbيه عن بن cمرa أنa رaجuلا iبن طawuسna de waa imaam iبن imaam waa de cabdاللahi بن طawuس أنa رaجuلا nin ba jaءahu u yimi iبن cمro faqاala wuxuu yihi أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أn ينbda في الجر والجuباء qاala نaعم ha buri وxdثnي محamed بن xاtim qال xdثna bhس qال xdثna وhayb qال xdثna cبdاللahi بن طawuس عن أbيه عن iبن cمر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم نahى عن الجr وعan الانتibاd في الجr والdubاy xdثna cمr الناqd qال xdثna سفyاan بن عuyeynةa عن إbrاhيم بن maysرةa أنhu samca طawuسa yquل kunt waxaan jاalisا mid fadhiyo cinda بن cمر فجاءه رaجuل nin baa u yimo faqاala wuxuu hi نahىa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم عan نبيd الجr والdubاء والمزفt qاala نaعم iبن cمر ha bui xadثna محamed de waa macno keli waa lqbd ama carabku maan marina xadثna محamed بن المسنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شhuعبة عن محاaرب بن dثاr qaala wuxuu ihi muxaarib ibnu dithaar inuu kitaabka hore usoo marno nin taabici oo caabidna ahaaba samictu bna cumara yaquulu nahaa tarjamada wuxuu ku leeyay sir calam nubala waa mujaladka shanaad waa arki karta nahaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam can ilxantami wاdubaa'i wاlmusafati markaa ibnu cumar baa yihi qaala haddana wuxuu ihi muxaarib samictu ibnu cumar baan maqlay isagoo saale kayra maratin mar wax ka badan ujeedada mar iyo laba kamaan maqlay in ka badan baan ka maqlay oo marar baan ka maqlay kayra maratin waa agsara min maratin weeye in ka badan mar ayaan ka maqlay ibnu cumar taasee mar keliya kamaan maqlin وxadثna سacيid بن cmr الأشcثي qال أخbarna cbr cabhr بن qاsم xalayna waa inoogu sugnaa عan الshaybاnي عan محاarب بن dثاr عan iبn cmر عan النabiي slى الlه عليه وsلم bmثlh waa xadiidkii maanta uu ka warinayey shucba muxaarib ibnu dithaar mid lamida ayuu shaybaanina kaba wariyey qaala bal markaa waxaan leenahay shaybaani baan ka dhigaynaa faacilkio shaybaani wuxuu yihi wa uraahu waxaan u malaynayaa muxaarib ibnu dithaar qaala inuu yihi wanaqiiri oo dee markii hore waxay ahayd nahaa rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam can ilxantami wاdubaa'i wاlmusafati riwaayadii shucba taasa inoogu sugnayd can muxaarib can ibni cumar markaa shaybani abu sulaym abu isxaaq sulaymaanna muxaarib buu kaba wariyey laftigii saddexdii hore waa kii ina yidhi bimilihi ee kan dee idna riwaayaadkii kale inooguma sugnaa weeye ayuu bal maalan markaa leeyahay taasna waan u malaynayaa inuu yihi kuba dare wanaqiir imaka ibnu cumarna isagoo intaba inoo fasiraya inoo dhow imakaba marka qaalada waxaan ka dhigay shaybani wa urahu damiirkan baariska ana waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa da bacnaa dani weeye muxaarib indisaar qaala inuu yihi muxaarib wana isagoo dee ibnu cumar ka warinayo weeyo xadiidka ay la socoto wanaqiiri taasi waa sida dee imaka inoo taala imaam axmed oo kale iyo markay xadiidka wariyeen jumladan waxay raaciyeen hadalka shucbe inta shucbay raaciyeenoo imaam axmed isaga riwaayadiisa oo markaa taasi waa inay hadalkaa hore jumladani ay kuba xidhantahe shucbe riwaayadiisa waa imaam axmed si usoo dhigtay ama uuba wariyey muslim dee waxay tahay inay dee imanka jumladani ay la socoto riwaayada shaybaniin xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محamed بن جaعفr qال xdثna شhuعبة عن cقبة بن xurayثi qال wuxuu uhi cقبة samعت بن cمر yquل نahى رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم عن الjr والduباء والمزfti وqاaل waxaanu ihi اntabiduu marka aad nebid u baahataan iyo waxaad nebidsataan iyo biyihiisa ay idinku macaanaadaan في اأsqyati jamcu siqaayn weeyo oo waxyaalaha qarbade ama hargaal lagaba sameeyo sibraarada iyo waxaa taa ku markaa ku nebiidsada weeye ee laakiin iyado waa taa in farqiga udhexeeyana xaliba waan soo sheegnay xafnu xajarna kole waa yar dheereeyaaba arrintan walow dee markii dambe uu rasuulki ilaahay u wada fasaxay wicaag kastaba inay ku nebiidsan karaan ee uu yihi walaa tushribu tashrabuu muskiran oo iska ilaaliyun wax muskira taa uu yihi waa xaaladii hore asqiya waxay kaga duwantah de waa harago haraguna kolley masaar iyo meelo deeyaan ishuba hareerinbe dee sida jirhkeenuba ota dhiidka uu kaba soo baxo meelo daldaloololaya hawa ay kaba gasho isaga wixii hawaya gaadhaysa gees kalena markaa uu xidhan yahaye wixii uu isbedelo tagayurka uu kuba yimaado u dilaaciyaa wixii marka dee isagii baa dilaacinaya yidhaaheen oo wax la garanayo laakiin weelkan kale isaga saa lama ogaan karo oo dee kasaafadan uu leeyahay in hawada gelayna wixii baa usoo degdegaya wax calaamo oo dee masalan muuqda oo markaa lagu garto inuu wixii isbedelayna ma yeelanayo oo sanba deeto markaa labadan tafriqada markaa ay ahayd ee markii dambe laakiin rasuulka ilaahi u wada fasaxay sidan horeba usoo marray kolley waxna ay noo dambeeyaan xdثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan jabلةa qاaل samعtu بن cمر waa xadiثki بن cمrna يxadiث qاaل نahىa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi uu nahiyey عan الxantmةi waa xantmki faqultu ma xantmة dee tn لhajaadka carbeed baa kala duwanaayo dee kuwa iyagu xantm odranayay iyo kuwa magaca kale aljr oranayay baa jiray markaasuu tiibuu tafsiir ubaado qaala aljaratu waa jarxadda ama waxaa dhoobada ka samaysan waaba kan iyadoo la weydiinaya ibnu cumar xadaثanii cubayd لlahi bn mucaadi qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbatu can camri bni murata qaala xadaثanii zadano waa nin caabidahay oo dee taabiciintii waaweynaydeedoon hore usoo maray qaala wuxuu ihi qultu libni cumaraan ku ihi xadiثnii ii waran oo waxaad iigu warantaa bima nahaa wixii uu nahiyey canhu xaggiisa annabiyu salى اllahu alayhi wasalam oo min alashribati waxyaalahan la cabo ah ee waa nebiidsigeediyo waa weelalkii khaasatan biluqatika horta marka hore iigu sheeg luqadaada waa luqadii adigu aad ku maqashay dee rasuulka ilaahina kuma hadlee luqadaada waa lahjadiibu wadaa dee labaduba kon af carabi ku wada hadlaye wafasir iguna fasir lii aniga biluqatina waa luqadayada ujeedadu dee carab iyagoo dee af carabi ku wada hadlaya lahajaadkii baa kala duwan magacyadii ashyaada kolkol kala duwanaanaysa intaad luqadaada ku sheegto haddana ii fasir anigu si aan hagaag uguma fahmo fa ina lakum waxaa idin sugnaaday ibnu cumar oo ama madiine oo kale iyada ama xijaazba luqatan isagu ninkan waa nin reer ciraaqa luqatan luqa noo sugnaaday waa nin reer kuufo ciraaqda dee waa kuufeen ciraaq bay ahayde luqatan lahjaan leediin ama luqa siwa luqatina tan ana uu kuba hadalo iyo lahjada iyada iyo magacyada qaarkood waxyaalahan ku u naqaano dee wax kalaa uba taqaanaan faqaala markaa wuxu uhi ibnu cumar isagoo dee waa cilmiga iyo iidaaxintii iyo dee tafsiirkii dadku waxay fahmayeen looguma fasirayay nahaa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam can اlxantami wahiya aljaratu waa tafsiirkii uu doonayay وعن الدباي دبadana in وaح lagu نبidsano وهي القرcة القرcuna de waa dubadan oo de markay engegtana marka waxaan laba tan de kolkol laba cuni kare de ubooyinka waxa lagaba samaysto وعن المزفti ziftiga wixii la mariyo مxuu hi وهuو المqayru waa wixii قاar مزفt iyo مqayr waa islamido waa gedka قاar ama waxay zifti odhan jireen wixii lagu rijeeyey la marmariyey ee weelalkiiba ah وعن النقير نقيrna intaba waa ti aynu soo marray muxuu yihi lakin iبن cmر wahiya naqiirku annakhlatu waa geed timira jiridii oo tunsaxu la diirayo ama waxa weeyaan oo la dhilayo qoloftii waa jiriftii waxaasaa laga dhilaya nasxan wa tunqaru la daloolinayo la xordayo la naqran dee daloolin oo markaa weel lagaba samaysanaya wax ma ahay dee marka geedkii laga doonayay ama qoriga laga qoranayay marka dusha sare wixii jiriftiiya waxaas oo dhan dee laga diire ee laga markaa dhameeyo ama laga sanu kaba cabire laga dhiro ayaa dee iyadii la xordaya weel bay noqonaysaa waa tii inaguba weel qoriyo dee dadku ay isticmaalaan o leeya ay lahaayeenba haddaba taas ba naqiirna ay tahay wa amara waxaan u amray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh an yuntabada fi laskiyati askiyada jamcu siqaa'in weeye in ciddii wax nebiidsanaysa arrinkaa uga baahna ay ku nebiidsato waxadaثna mحamed بn المsنى وبن بشhاaر qاaل xadaثna abu daud و abu daud الطyaalisi qاaل xadaثna شhucbaة في hada الإsنaad shucba ayaa noo waramay في hada الإsnaadna kolley cibaaro inagu soo noqnoqoto weeye ee waxaa badnayd bi hada الإsnaadi imikana habeeno kalena waan aragnay في hada الإsnaadi fidu bmacnaa ba weeye oo في hada الإsnaadudu waa bi hada الإsnaadi isnaadkaasoo waa ciddii shucbo ka dambeysay oo dee shucbana camr بn mura can zaadan can iبn cmara taas bay وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna يزيid بn haaruna qaal aخbarana cabdالkhاlq بn salimta ama salamta qaala samictu سacيid بn الmusayibi yaqulu samictu cabdالlahi بn cmara yaqulu cinda hada الminbari xadiidku waa xadiidkiisii un alfaadu waa kuwii un markaa caawo adeeyo waa joogsi uma baahnine nin baa laakiin meesha cusub oo cabdulkhaaliq ibnu salima ama ibnu salm oo sheekuna sharaxa wuxuu ku leeyahay maaha inuu kitaabka kusoo hormaray oo xadiid hore umaynaan soo arage laakiin intii aanu kitaabkaba sharaxiisa bilaabin muqadimuu sameeyey dheer oo aadu dee waxyaalo kala duwani kuba sugan yihinoo waliba meelaha ugu dambeeya baab almuctarif walmukhtalif sheekhu uu maalan uu dhigtay oo cunwaankiisu ahaayo uu kagaba hadlay asmaa badan oo kitaabka kuba iman siya kutubta kalea jirtay halkaasuu leeyahy waan kusoo sheegnaye ninkan cabdulkhaaliq aabihii laba wej baa ku banaan salima iyo salama ayaa banaan oo imika yaziid ibnu haarun waxaan filayaa dee salama ayuu yihi ismaaciil ibn awash waxa weeyaan yaziid ibnu haarun oo tilmidkiisa waxa weya ismaaciil ibnu culayana salima ayuu yihi waa dee raggii isaga laba kulmay ayaa labadan wej bay ku kala dabdiyeen salama iyo salima bal markaa waxaa jirtana horta ninkani waa nin hiqa ah axaadiidiisu ay aada u yar tahay waana qolada xaafid uu saadise ka dhigo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun muslim iyo nasaa-i ayuu kaga sugan yahay kutubtan usuusha ah abu da-uudna kitaabka sunanta maaha kitaabkan kale isna madbacaysan ee almarasil ee axaadiida mursalka uu ku wariyay oo riwaayo ku leeyahy ee muslim iyo nasaa-i xadiidkan unbu ku leeyahy wax kale kuma laha abi da-uudna maraasiishiisa xadiidkan unbu ku leeyahy nin axaadiidiisu ay yartay taasi xagga magacan dabdigana waxaa jirta ruwaaddu salima iyo salamaba way ku yimaadaan laakiin magaca aada u badan ruwaadda saxaabo iyo taabiciin iyo cid kastana kuba sugan oo magacaas salama la yidhaha laamta la fadxiyo ama salima marka ay noqotee laamta la kasriyo waxay sheegaan horta wax salima hagaag loogu dabdiyo saddex arrimo saddex bay sheegaanoo waa camr bnu salima waa nin yaraayo ma hubno rasuulka ilahi inu la kulmay laakiin waqtigiisiibaa buu imaam ahaa qoomkiisa bukhaari buu xadiidkiisa kuba sugan yahay oo waa aljarmi imaamu qoomiyo isagoo toddoba jira ayuu qode ninkii uu qur-aan batay buu noqdo reerkiisa tukinayay laakiin de markii aabihii ay rasuulka ilaahay u tegeen inuu la socdiyan kariin dib loo kulmay taa ma garanayno waa camr bnu salima kaa laydha iyo nin kaleo ansaaro cabdullaahi bnu salima laydhaa labada iyo qabiiladan dee ragga badani ay kaba yimaadeen ee ansaareed ee jaabir ibnu cabdillaahi iyo kacb ibnu malik iyo qolooyinkaas oo banu salima laba yidhaaho saddexdaas laamta waa la kasriyaa ninkanna waa tan laysku khilaafsan yahay salama iyo salama wixii aan intaa ahayn kutub maaha muslimuun waa kutubta guud ahaanba waan leenahay waa salama un bay noqonaysaa hoo suyuudi ba wuxuu alfiyadiisii musطalax ahayd camrun wacabdullaahi najra salima bilkasri maca qabiilati mukarama markaasaa muxuu yidhaha ninkan wاlkhulfu fii waalidi cabdilkhaaliqi wsalaamiyu lilqabiila waafiqi fatxan bikasri oo bal matala markaa wuxuu leeyahay khilaaf baa jira waalid cabdilkhaaliq ma salima mise waa salama yaziid iyo ismaaciil baa ku kala tagsan laakiin waxa weeyaan labadaasna camri iyo cabdillaahi maha macno inay labadooduba kitaabka inoogu sugan yihiin laakiin waa si guud waayo waxay jirta markay mukhtalifka iyo mukhtalifka culimada wax dabdinayaan kolna bukhaari iyo muslim iyo muwadac bay dabdiyaan oo macnaa kutubtii kale way ka duwantahay kolna si guud baa loo dabdiya imaka tani waatay si guud u dabdiyaan oo kutubta si guud ahaanba waa waxyaalaha ay markaas ay tahay mar ruwaadii si guud baa loogu dabdiyaa taas markaa ninkan bal waa kaa walkhulf fii waalidi cabdilkhaaliqi wuxuu yihi markaa samictu saciid waana xadiidkan unsaan ihi waana hiqaan leenahay yaquulu samictu cabdullahi bna cumara yaquulu cinda hada lmimbari waa mimbarkii masjidkii madiina agtiisuu kuba sugnaa cabdillahi bn saciidna waa joogay markaa cabdillahi bn cumar ba halkaa joogo markaasaa waa ashaara waanu ishaaray saciid ilaa mimbari rasuulillaahi salى اllahu alيه wasalam isagoo halkan joogaan maqlay buu ihi isagoo yidhi ibnu cumar qadima waxa yimi wafdu cabdilqaysi calىa rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam fasa'aluuhu way weydiiyeen can اlashribati waa waxyaalaha la cabe ay dee weelalkay ku nabiidsanayaan fanahaahum can اdubaa'i wالnaqiiri wاlxantami faqultu lahu cabdulkhaaliq baa odhanaya waxaan ku idhi yaa abaa muxamedin walmusafati abaa muxamed waa kunyadii saciid ee meeshiina wuxuu isidhi malaa waa iloobo waa kan ka tegeyne axaadiisii kale xataa ku ibnu cumarba way laba socotay malaa dee maqalkaa kalena waa wadanadan waxaan u malaynay markaan su-aashana lahaa anahu nasiyahu inuu almusafat iloobay oo waxaanu ihi walmusafati ee musafatna miyuu rasuulka ilaahay nahaye faqaala wuxuu ihi saciid lam asmachu maan maqlin yowma idin waa ibn cumar yoma may musafatka yowma idin maalintaas min cabdillahi ibni cumara kamaan maqlin waqad kaana waxaanu ahay ibna cumar yakrahu almusafat mid karaha waa diidi jiro de waa ka axaadiistiisi kaleba aynu aragnay hayrkiina ay wariyeen lakin wuxuu leyahy anugu maalintaa kamaan maqlin aan xadiidka ka maqlayin وxadثna أحمد بن يuنس qال xadثna زhير qال xadثna أbو زbayr x وxadثna يحيى بن يحيى qال أخبرna أbو khaysمة عن أbي الزbayr waana kolley اسلوبka waan soo argno isagoo snadku sida kana زhيr kana أbو khaysمة waa nin keliya un عن jابر وبن عمر أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى عن النقيr والمزفة والدbاء waana intibaadkii wax lagu nabiidsanayey وxadثnii mحamed بن رافiع qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarana بن jurayج qال أخbaranii أbو الزbayr أنahu samca بن cmر yquل samictu رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم ينhى عan الjr wa جمع jaraة والdubاء والمزfة qال أbو الزbayr ba wuxuu yihi وsamictu jaaبir بن cabdاللahi yquل نahىa rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عan الjr والمزfة والنqيr marka labadooduba de way wadaagtay iبn cmar iyo iبn cabaas rag kale abu hurayre iyo iبn cabaas iyo waxa weeyaan laba abu saعيid iyo de cidka qolooyin kaleba le ay axaadiisan u wariyeen وakaana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم xadiidkii bay noo laba socotaa rasuulka ilaahay wuxu waana de ti uu abu زubayr kaba maqlay abu زubayr jaabir إda lam yجid haddaanu helin شhayئa شhay yuntabadu lahu fiihi macnaha shay min alasqiya weeye oo waxyaalaha asqiyadii ahayd wax loogu nebiidiyo oo dee waa isaga nebiidka halkan biyihii baa habeenkii ama kollay biyuhu markay yar adagyiin yar se biyaha adag oo kale timirtan iyo waxaan lagu bariinayaa ee dee muddo ay ku milmaysaa biyihii bay macaaneynaysayo waa taas waana dee sa inoo dambaysa maalintaas iyo habeenkaasiya buu cabi jiray marka dambe waabay layska daadin jirayba ama waa taase إda lm yجid haddaanu helin شhayئa yuntabadu lahu fiihi shaygaa fiigiisa waa min alasqiya nebida lahu waxaa nebi loogu nebiidin jiray fii tawrin tawr min xijaaratin waa weel qadaxa yar ama kolkood sidaasaaba xaafid soo naqliya barhkoodna meye waa weelkii weynaaba ee laakiin dhagaxun ka samaysta kaas baa wax loogu nebiidin jiro ujeedadu inta biyo lagu shubo ayaa waxoogaa timirada maalan laguba ridayey muddaa lagu yardaynayey markay wixii radaan ay ku milmaan dee biyaha macaan buu cabi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markay dee muddadu hadday sii korodhana waabuu iska daadin jiraye waa markaa maalintaa iyo habeenkaas iyo ayuu cabi jiray markaa weelkan imaamkuna wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala waa nawowi xadiidkan afii tawri min xijaara waxaa inoogu sugan caddayn la caddaynayo nahyigii ahaa awciyadan kasiifka addubaa ee qarada leh ee aani hawa gelahayn ee addubaa iyo alxasan iyo naqir in la nasakhay sababta waxa weeya dee weelka dhagaxi isaga kuwa kaba sii adag oo ka siiba maalan qaranooyin kana sii adagba wey haddii dee laysu diidayana nahyiga isagaa kaba mudnaa marka markii ay noo sugnaatay rasuulka ilaahay markii dambe ninkan wax loogu nebiidiyey waxyaalaha awciyada dee markii hore laysu diidayey kasaafadeedan daraaddeed ee ay kuwa magacyadaas lahaana in la nasakhay bay taasi ay caddaynaysaa dee waana wax inoo dambeeya haddii ala yidhaha insha allahu tacaala naskiga aan ogaan doono aan arki doono baabka akhirkiisaba waa inoo soo dhowya haddii ala yidhaha وxdثna xdثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا أbو cawاnة عن أbي الزبير عن جابر بن عبد اللahi أن النبي صلى الله عليه وسلم egina وkاna رasuل الlahi in waa أbو زبير baa sn jaaبir kaba warinayo waa snadkii أbو زبيrna عan jaaبire tana أن النبي صلى الله عليه وسلم kana ينتبd lahu في twr min حijaaرaة وxdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زهyر qال xdثna أbو زبير وxdثna يحyى بن يحyى qال أخبرna أbو khaysmta labadii ma marna kunya mar magaci عن أbي الزبير عن jaaبiri qاaل kana ينتبd لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في سقايد marka hore marka horeba waa ka idا lm yجid شhayئa ينتبd lahu فيه min اصyاn marka hore waa hadii dee uu baahdo waxyaalaha dee isaga timirtaas iyo biya laguba daraye kuba milmaysa siay biy u yar macaanaadaan waxaa wax loogu nebiidin jiray fii siqaa'in waa sabraarba ama qarbadkaasi oo wixii dee adigu haragaa kaba samaysan faidaa lam yajiduu siqaan haddaani helin siqaa aani helin yuntabadu lahu wax loogu nebiidi haddii aana helin yuntabadu lahu waa wax loogu nebiidinayay fii tawrin min xijaaratin wasaa'ima kaba xadiidkii hore inooguba sugnayd waa marka la waayo asqiyo faqaala bacdu lqowmi dadka barhkood baa waxay yidhaaheen waxaa le abu khaysama zuhayr ibnu mucaawiya ayaa hadal kale abu zubayr ina isagaa xadiidkii ka maqlay dad kalena way la joogeen markuu abu zubayr xadiidkan sheegay ayaa dadkii meesha fadhiya barhkood yidhahan walxaal aana anigu asmacu aan maqlayo li abi zubayr waxay kuba yidhi bacdu lqowm min biraamin a min biraamin macnaha qadaxaasi ama tawrkaasi ma biraam buu ka ahaaday qaala wuxuu uhi min biraabin min biraabin iyo min xajarin waa islaba mid malaba se iyagu yaqaaneen waa nooca dee dadka weydiinaya su-aasha ay u yaqaaneen weeyaan oo tawrun min biraab ha buu hi waana kii aan soo marayno min xajarin taasba weeye xadaثna abu bakr ibn abi shaybata xadiiskii imaka bureydo waa kan raqam buu siiyey sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatan waa kitaab اljanais habeenkii dhawada adaaxida aakhirkeeda aan kuba sugnayna waa tii bal maalan waxa weeyaan raqamkii aan kuba soo maray oo mar saddexaad uu soo celiyo muslim walow caadadiisa ahayd xadiidka duruqdiisa marse imaka axaadiisa arkayno meel keliya inuu ku ururiyo oonu inta badan soo celin haddana in badan baynu soo aragnay haddii la tatabucona axaadiis boqol ka badan way noqonaysaa axaadiisa meel aan meesheedii ahayn markii hore uu kuba sheegay uu kuba soo celiyey waa waxaynu taasi waa sida u badan uun ee axaadiis uu soo celceliyo bal kuwa uu kolkol aanu dhammayn uu ikhtisaarsadana dee kitaabka waa laga helaya un wuxuu hi bal markaa waa markii saddexaad baan leyna xadiidkan inoo soo noqdo asmadna waa asmaadii markii hore aynu kuba soo aragnay qaala xadaثna mحamed بn fudayl qala abu bakri can abi sinaan waqala bn اmusanى can diraar ibni murata eeg diraar ibni murata shaybani abu sinaan waa tii habeenkii dhaweydba saasun bay ahayd abu sinaan iyo diraar waa isla mid labada sheekh ee muslim baa midna kunyada sheegay midna magaca can muxaaribin wa muxaarib ibn disaarkan isagoo ibn cumar wax ka warinaya aan soo haynay can ibni buraydata can abihi bal maanta ibni buraydi waa la ibhaamiyey waana xadiidkii kii aynu soo marray habeenkaa daabidna aan yar sheegay xadaثna mحamed بn cabdالlah بn nmayri qaala xadaثna mحamed بn fudayli qaala xadaثna diraar bn murata abu sinaanin waa tan la israaciyey habeenkii aynu adaaxis joognayna saasun bay ahayd ba can muxaarib bn dihaari can cabdالlah bn buraydata can abihi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم bal laftiga waan arki doonaa alfaadana dhowrka laftiye ayaynu isu yar eegi doonaa waayo wahamye iyo meelo qaarkood waxbaa yar dhacay bay shuraaxdu leeyihiin alfaadahaasay uba yimaadeen waxaa jirtay kollay daabit baan habeenkii dhoweyd soo sheegnay xaafid ibnu xajar baan kaba soo naqlinaynay waanan soo dhameeyo kollay aada isagoo ugu mahadsan wuxuu giire uu inoo soo garaacay waa dhan yahay safxadan de waxay noqonaysaa intiina kale isagii laguma celinaye in safxadan lasoo badiyo dee kala qaadqaataan si hadhow dadka looguma qaybiyo daabidkii iyo tan marka bal haddaan daabitka wax ka sheego kole waxaa dhici karta inuu aqlabi yahay habkan san u arkaynana can muxaaribi can ibni buraydata dee daabitku siduu keenaya in sulayman laguma fasiray hayde laakiin nusooyinka muslimna kolle waa saa dhacay ilaa halkii hore janaa-ise halkan waa kan can cabdillahi ibni bureydato oo markay muxaarib noqoto xaafid dhinaca kalu kuba daraye laakiin waxaa dhici karta inay taasi aqlab tahay bal imika ma aqriyaye waxaa jirta hadal xaafid ibnu xajar leeyahy tahdiibu tahdiib qorinkiina tahdiib isla u laabma oo halkan bal ka hubsadana waxaa dhici karta cabdillah ibnu bureyde markuu tarjameynayo sulayman labadaba kama helaysaan arinku taa kama helaysaan waxa weeyaan waxaa jirta kutubta taraajibtana iskagama badna amaba aan marka hore magacyadii iyobay dhameeyaan haddii ninka kunye iyo magac loo wada yaqaaniy halka magacay kusoo arooriyaan haddii ninku kunyadiisun ama ruuxani kuba shooroobayda ee dumarkana way dambaysiyaani baab kunyooyinka ayay dhigtaan oo kunyadii way soo wada dhiganayaan haddii tarjamadiisu soo martayna way sheegaan ama magaciisa hebela un bay ku odhanayaan haddii ninku kunyadaasun loo yaqaani halkaasay sida abu hurayre iyo ay ku tarjameeyaan haddana markay taa dhameeyaan ayaa kolkol ansaabta iyo waxyaalaha isagoo mubhama yimi ayay tacyiinkiisa iyo waxyaalahaas ayay dhigtaan marka markuu umuuraha dhameeye uu joogo halkaa mubhamaadka kitaabka qaybihiisa dambe waa mujaladka uguma dambeeya ayuu ibnu burayda kitaabku ikhtisaarinaya tahdibulkamaal wuxun baa kuba sugnayd ibnu burayda hadduu yimaado waa cabdullahi iyo sulayman intaas isagaa dee tadaabit ka sheegaya isagoo bazaar ka soo naqlinaya wax isaga dee bal matalan xaggiisa uu kuba kordhiyena sheegaya oo daabitkii uu yihi calqamat ibnu marsad iyo muxaarib ibnu dithaar iyo moxamed ibnu juxaadata waa hadalkii markaas hadday iyagu sulayman bay wax kaba warrameen ay waxibahamiyeen ibnu burayda ay dhahaan waa sulayman markaasuu xaafid raaciya acmashna aniga agtayda waa saas oo hadduu ibhaamiyo waa isaga wixii intaa ka soo hadhayna ibnu burayda hadday idhahan waa cabdullaahi labadaba caawa way nooguma sugan tahay halka calqamadna taas daabiidkaan raacaynaye tan muxaarib baa awalow labada sheekhe muslim ay ku kala duwanye midna magaca sheegay midna uu ibhaamiyey dee mid keliya baan ku wada fasirinaaye aan aragno muxaarib oo haddana ibhaamiye bal waxaan leeyahay waraaqdii waa idin hor taallaa halkaasaan kaga tegaya kolle nusko labaadna waa la hayaa ee qolooyinkiina ay u suurtogelisaa nin toban soo qaadiyana dhowr iyo tobanba si hadhow loo wada qaybiyo markaasaan deeto aan yar eegeynaa nadmi markaa sheekh moxamed cali markaa xafidahu llah uu leeyahay aadam oo hadalkaa xaafid kuba nadmiyey oo kitaab uu leeyahay alfawaid samiya aan kaba soo naqliyeyna waa ay la socotaa isagoo nadmeeyay iyadoo hadalkii nasri bal waxaan leeyahay waa taa waraaqdi waana imika halkan un cibaaradan habeenkaa horena daabidka waa sheegay qaala rasuul llahi salى اllahu alay waslm nahaytukum cani nabidi waxaan idin diiday oon idinkaba nahiyey nabiid ilaa fii siqaa'in macnaa inaad wax ku nabiidsataan siqa uun mooyaane wax kale markii hore ee fashrabuu caba fi lasqiyati kulliha halkan cibaaradaasa dhacday waan kusoo laami doonaa sababku waxa wey in la yidhaha fi lawciyati kulliha oo ama xantama ha noqote ama jiraar ama weel kale ama siqa ha noqote weelka o dhan wax iskaga nadiidsada o wixi ad ku nadiidsateen iskaba caba lakin walaa tashrabuu muskiran wax muskilaha cabina وxadثna xajاaج بن شhaacir qال xadثna ضحاk بن مkلd عan سfyاn وhwrي عan cلqبة بن mirsd عan بn burayd halkan daaبitkaan raacayna oo waxaan leenahay iبn buraydani waa سulayman عan abيه ana rasuul الlahi slى الlaهu عليه وsلم qaal wayo mslim meelo qaarkood ba ama dee bayhaqi iyo saaxiب التحفat ashراaf waa mizi iyo way wada caddeeyen in ninkani uu sulayman yahay isagu qaal ana rasuul الlahi slى الlaهu عليه وsلم qaal نahaytkm عan الظروف manaa duruuftii waa awciyadiiba imaka ama weelalkii jamcu darfin wey darfina wicaha baa la idhaha weelalka ayaan idin diiday khaasatan waa waxyaalaha aan askiyad ahayn waina duruufa duruufti aw darfan waina darfan weelku laa yuxilu ma banaynayo shay-an shay walaa yuxarimuhu oo shay xalaal kama dhigayo weelkan uu ku jira xaraam ama kama dhigayo weelkan uu ku jiraaye lakin wakulu muskiran xaraam wax kastoo wax sakraaminaya oo xaraama weel kastaha kuba jira hadduu muskir iyo ka dheeraada waxaan muskir ahayna weel kasta waa ku cabi kartaa وxadثna abubakr بn abi shaybata qaal xadثna wakiic can mcarif bni waصili can mxarib bni dithari can ibni buraydata can abihi qaala anahu qaal waa nin xadiidkan un kitaabka kuba leh kolley mucarif iyo mucaraf iyo macruufna barhkood way yidhaaheenba bal ninkaas baa can mxarib bni ditharin can ibni buraydata oo aan leenahay imaka dee markan dhaweyd waa haddaan ninkii hore kuba fasirano dee cabdillahi buu isagu markii dhaweyd kaba warinaya can abihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam kuntu nahaytukum can ilashribati fi duruufi اladami eeg taasna nahyigaasi ma jirin xanaatimtiiyo taas bay ahayd duruuf aladamna aladam waa jamcu adiimin udubna waa lagu jamciyaaba waana hargihiyo waxyaalahaas ee fashrabuu caba fii kuli wacaayin hayra an laa tashrabuu lakin ha cabina muskiran wax la sakhraaminaya bal halkan xadiidka waa ka aynu soo maraybe waxa uu leeyahay halkan imika riwaayadan fashrabuu kuntu nahaytukum can اlashribati fi duruufi اladam taas iyadu bal lafdigan waxay leeyihiin culimadu san qaadiciyaad iyo tagyiir min bacdi ruwaat weeye sawaabku waa maxay kuntu nahaytukum can اlashribati ilaa fi duruufi اladami eg in ilaa halkan ayaa sawaabku yahay sababtu duruufu اladab waa asqiyadii waa taa aynu soo maray inay fasax ahayd ee waxyaalahan kale kasaafada leh ayaa laysu diiday marka tan laysuma diidina marka waxay leeyihin waa taqyiir min bacdi ruwaat ee sawaabku wuxuu noqonaya kuntu nahaytukum can اlashribati ilaa fi duruufi اladami o ilaadii lilistisnaadii ahayd oo lagama maarmaan halkana ayaa meesha kaba dhacday taasi oo mid riwaayada hore koobaadna nahaytukum can الnabiydi ilaa fi siqaayin fashribuu fashrabuu fi اlasqiyati kuliha taas ay dhacdayna waxay leeyihin iyadana tagyiir baa kuba sugan sawaabku waxa weeye oo fashrabuu fi lawciyati kuliha in asqiyadu marka horeba fasax ba iyadoo waa tan ah nahaytukum can الnabiydi ilaa fi siqaayin oo iyada nahi ma jirin waxa nahyigu jiray waa weelalkan kale dee xantamka iyo jiraarka iyo marka taasna waxay leeyihin sawaabkeedu waxa weeye waana dee culimo kale siday kuba wariyeene fashrabuu fi fi lawciyati kuliha waa weelalkii dhammaan ku wada caba walaa tashrabuu muskiran laakiin shay muskira waxa weeyaan bal taas un iskaba ilaaliya uno wixii muskirkaba ahaa bal adigu wuxuu leeyahy waxaan cibaaradu saasun mooye waxyaalaha kale waa wahaam ama tagyiir xaggii ruwaadda qaarkood kaba dhacay وxdثna abubكر بن أbي شhayبة وبن أbي cمر ولفظ لبن أbي cمر qال xadثna سفyان waa in cuyeyne سفyاankani عan سuلayمان الأحول عan مجاهد عan أbي ciyاaض kole waa in aynu hore usoo maro cmr laba idhaaho بن الأسود oo taabici weyn ahaaba waa khadrm waa taabici weyn weyaan oo صaxaabadii oo dee jamaacooyin ay joogaan baabu dhintee عan cabdاللahi بن cمri qaaل lama cabdالlahi بن cmrina weeye nusooyinka qaar baa cabdالlahi بن cmر dhacday lakiin san baa sawaabka ah qaala lama nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi markuu nahiyey can الnabidi fi اlawciyati in weelalkaa khaasatan kasaafada le wax lagu nabiidsado ayay qaali u yidhaaheen laysa kulu naasi dadka dhammaantood yajidu kolley mafcuulkii yajidu waa xadfan yahay waana wax la garanayo siyaaqa laga garanayo macnuhuna muxuu noqonayaa ama taqdiirku laysa kulu naasi yajidu siqaءa dadka dhammaantood dee siqa iyo asqiya ma wada helayo dad baan haysan oo weelalkooda ama ay qoryaha ka qorteen ama si ay dhoobada ka samaysteen un haysteen siqaba lahayn faarkhasa lahum rasuulka ilaahay baa wuxuu u ruqseeyey fi ljari waa fi lintibaadi fi ljari hayr lmusafati omalaa waxaan haddii lasii qaarka lasii mariyo isagoo marka horeba dee adeygiisani jiray iyo inaanay waxaan hawa gelayn oo marka lagu daboolona dhaqso u bedelmayey kana wuu sii adkaynaya muqayarkii oo qaarku waa wixii qaar la mariyey oo kolkol bay jiraarta marin jireen markaa noocaas u fasaxay laakiin markii dambe dee sidan xadiidkaa horeba inooga sugan burayda dhammaan waa u wada fasaxay fashribu fashrabuu fi kuli wacaa'in hayra an laa tashrabuu muskira taas ba iyadoo anugu arrintii hore o dhami waxay noqotay wax la nasakhay weel kasta wuxuu isticmaali karaa weelkuna xalaal kama dhigayo ama xaaraam kama dhigayo weelkanuu sababtii xalaal noqon maayaan ama xaaraam ee waa sifadan ah iyo wasfigan iskaarka aba weeye dee culimada qaarkood qowlkaa hore kuma sugnaana way jireene laakiin saan soo maray jamaahiir alculamaa qowlkoodna ay tay axaadiistana dee weliba waa taa aynu horena usoo maraye naasik iyo mansuukhi ay wada socdaan oo nahyigii iyo wixii fasaxaya wada socda waa in xukumkaasi uu yahay xukumkaa mansuuka ah weeye bal matala wallahu subxaana watacaala acla waclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk